waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb waxaa noogu jira musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee maamul goboleedka galmudug saadiq cabdulaahi xaaji xaashi dhagaqool saadiq kusoo dhawow idaacadda s b s wadhawa xasan aadaa umaadsantaha balinyar haddaad noo dulmarto diyaargarowga loogu jira arrimaha doorashada marka hore
xasan doorashada galmudug muddo ayay soo socotay oo laga shaqeynaya nabadeynta ay ka shaqeynayeen madaxweynaha dowladda federaal dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali kheyre muddadii ay soo lasoo waday doorashada hadda waxaa lasoo gaaray gunaanadkii oo maalmihii ugu dambeysay lasoo dhaafay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb taas oo odayaasha dhaqamada uu la kulmayay iyo dhammaan beelaha dega gobolka galmudug dhammaantoodna lagu qanciyey in doorashadu ay dhacdo ayagana hawshaas way soo dhamaatay haddana waxaa lagu jiraa gunaanidkii ugu dambeeyey soo xulidda xildhibaanada iyadoo saxiixayaashii hadda laga hoyo ma maalmaha soo socda hadday noqon lahayd maalinta jimcaha masabti maalmaha soo socda si loogu usoo gudbin lahaayeen xildhibaanada oo ugu soo gudbin lahaayeen guddiga farsamada taas ayaa lagu jiraa hadda gunaanidkeedii xasan waa garta adigu hadda waxaad u sharaxan tahay madaxweyne ku-xigeen inaad ka noqoto maamulka cusub ee lasoo dhisi doono maxaa ajendayaala ama qorsho siyaasadeed oo aada wadataa
xasan tan iyo intii aan imi gobolkan galmudug doorashadayda anugu cambaynka hadda intaan ku jirno waxaan tagnay meelo badan adigu ay ugu oo ah sideed iyo toban degmo iyo tuulooyin iskugu jira annagoo soo dhegeysanayna baahiyaha ka jira degmooyinkaas iyo tuulooyinkaas kusoo dhegeysanay baahiyo badan oo ka jira ereyadaas aan tagnay manhajkeena siyaasadeed waxaa weeye sidii looga horumarin lahaa ama loo dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee galmudug sidii loo dhisi lahaa dhinaca ama loo tayan lahaa dhinaca caafimaadka waxbarashada manhajkeena siyaasadeed waa kamid yahay sidii beelaha walaalaha ee degan galmudug loo nabadeyn lahaa manhajkeena siyaasadeed waxaa kamid ah sidii nabad buuxda galmudug uheli lahayd meelaha galmudug ay haystaan cadowgana ayagana sidii loo xireen lahaa ayaa kamid a manhajkeena siyaasadeed waa gartay musharaxiin badan baa kugula tartamaysa jagadan aad hadda adigu u tartamayso maxaad uga duwan tahay musharaxiintaas
runtii waxaan uga duwanahay waxyaalo badan oo kamid ah hadda waa musharaxa keliya oo booqday sideed iyo toban degmo iyo tuulo iskugu jiraan ma jiro hal musharax oo intaas isku maray ma jiro musharax baahiyaha dadka soo dhageystay ma jiro musharax weydiistay shacabka hadday maanta wax dooran lahaayeen kalsooni codkooda intaas ayaa naga duwanahay aniga u kuur galay shacabka reer galmudug soona dhageystay waxyaala ay u baahan yihiin una kuur galay baahiyaha ka jira deegaankaas degmooyinkaas iyo anbooqoni iyo tuulooyinkaas intaas ayaan uga duwanahay waana musharaxa hadda keliya oo hadda ku sugan madaxweyne ku-xigeenka inta badan waxaan umalaynaya weli may imaanin oo weli muqdisha la fadhiya ma jiro hal qof oo si rasmiya cambain shacabkii uga dhex sameeyey oo maanta intuu u yimaado ama la joogo ama u kurgalo xaaladaha ka jira waxaan uga duwanahay oo kale kadib markaan dhageystay baahiyahooda waxaan sameynay sida isbitaalka balanbalo oo kale oo baahiyo badan ay ka jireen inaan dawooyin aan u keennay oo soddon kortoon oo dawo ah aan aan isbitaalkaan gaarsiinay waxaa kale oo jira degmada caawidaaq ayadana maxkamada degmada caawidaaq inay jirto meel inayn jirin meel ay dadka ay fadhiistaan oo meel qoraxa ay jirtay ayadana si donation ahaan ayaan meeshaas ugu dhisnay oo tabaruca aan waxqabadkaygii koowaad ay ahayd aan ugu sadaqaysanay dadka qoraxdaas harsanaya inaan u sameyno meel ay harsadaan intaasoo dhan ayaa looga duwanahay waa gartay goobahaas ah, badan oo aada booqatay een, waxaad sheegtay hadda inaad eh, ma- maaragtay daawooyin meelaha qaarkood aad geysay meelaha qaarkood tabarucaad kale aad u fidisay laakiin guud ahaan eh, dadkaas badan ee aad kula kulantay goobahaas aad tagtay baahiyaha ugu waaweyn ama ugu badan ee ay qabaan shacabka reer galmudug oo aad la kulantay maxay ahaayeen
baahiyaha ugu badan deegaanadaas waxaa ayan caafimaadka waxbarashada een, biyaha sida een, fargoy oo aan tagay maalmihii ugu dambeysay ee kaambeynkii deegaankaas waxaa aada looga cabanayay la-aan ayaa ka jirta biyo ma jiraan biyaha ayaa aada looga cabanaya iyadana baahidaas waan u gudbina dowladda federaalka si aan wax uga qabano insha allah ma waktiga soo socda
waa gartay eh, doorashada waqti badan baa loo diyaargaroobayay sidaa ogtahay galmudug eh, siyaasadeeduna caqabado badan bay soo martay hadda madaxweynihii hore xaaf eh, weli hadda waa waa uu diiday inuu ka qayb galo waxaa soo baxayay isimo iyaguna leh eh, booska iyagii dad kalea la geliyey marka kalsooni intee la-eg baad ka qabtaa doorashadu inay dhowaan dhacdo oo sidii la rabay ay u dhacdo
een, xasan een, kalsooni badan ayaan ka qabnaa een, doorashadu inay dhacdo sidii la rabay inay u dhacdo waayo een, juhdi badan ayay dowladda federaalka ay gelisay wakti badan ayayna gelisay hawshan een, haddii aan fiirino guddiga hadda fa- een, een, doorashooyinka ee farsamada ee galmudug een, hawshan wakti badan ayay geliyeen si een, een, wanaagsanna waa u socotaa doorasho xor iyo xalaala ayaana laga sugayaa inay xilligaas ay dhacdo waana ku kalsoonnahay annaga kamusharax ahaan saadaq cabdullaahi aada ayaan ugu kalsoonnahay een, musharaxiin badan oo ayagana qabta oo joogta oo dhinaca madaxweynaha madaxweyneyaasha ayaa jira ayaga laftigoona qaba arrintaasoo arrintaas een, waqti badan baa la geliyay aniga een, waxaa noo muhiim ah galmudug muddo ayaa juhdi badan la soo geliyey inay galmudug israacdo galmudug een, hal ah galmudug een, nabad ah oo doorashadeena eh, u dhacda xor iyo xalaala waa gartay eh, waxaad ka mid ahayd eh, jaaliyadda dalkan australia sydney baad soo deganayd magaalada beet baad deganayd maxaa kugu dhaliyay inaad eh, siyaasadda soomaaliya eh, dib ugu noqoto
Een, waa su-aal muhiima xasan Een, siyaasadda waxay u kalifay een, afartii sano oo muddooyinkii aada u u dambeeyey oo dal soomaaliya ayaan aada ugu mashquulsanaa anigoo een, qaybo kala duwan een, usoo shaqeeyay dowladda federaalka ah Een, waxaa igu kalifay kadib markaan arkay baahida xoogga ee loo qabo aqoonyahan soomaaliyeed oo dadka ka saari kara waxay igu kalifay shacabka reer galmudug oo iga codsaday in aan aan hawshan aan isku soo taago een, madaxweyne ku-xigeenka kadib markaan arkay in loo qabo een, ama laga la rabo sidii loo badbaadin lahaa shacabkan ayaa igu kaliftay Een, waana sababta keentay maalmihii ugu dambeysay een, maadaama ahayd jaaliyad een, een, dadkii kamidka ahaa reer australia ama australian citizen aan haysto shacabka een, reer dhusumareed ama reer galmudug een, ayagoo aad uga xun een, een, een, geela hadda australia een, een, een, lagu laynayo oo lagu nabaad guurinayo ayagoo ka xun ayay waxay iga codsadeen in in aan maadaama aan ahay een, een, een nin kasoo jeeda een, dowladda australia ama waxaan ka wadaa shac een, wadanka australia inaan dowladda australia ka codsado sidii loo badbaadin lahaa geelaas Een, waxaanu la xiriiray aan waraaq u dirnay aan u diray safiirada soomaaliya u fadhida ee wadanka australia kana codsanay in geelaas la badbaadiyo jaaliyadda ama gobolka een, een, een, galmudugna diyaar u tahay in ay bixiyaan een, een, xoolahaas wixii lagu soo rari lahaa ama shimantigeeda inay bixiyaan taas jawaabteeda waxaan ka suganaa safiirada safiir alison
waa gartay ugu dambeyn eh, dadka qurbi joogta ee ama galmudug ka soo jeeda ama soomaalida guud ahaan ee siyaasadda dalkii fiirinaya maxaad eh, kula talin lahayd maadaama nin qurbi joogana aad tahay waddankiina sanadii u dambeeyey aad joogtay
wallahi waxaan kula talin lahaa een, qurba joogta reer australia ama dibadda ay jooga inay wadankooda yimaadaan juhdi badan ay geliyaan wadanku waa u baahan yahay inay wax ka qabtaan qurba joogtu een, qurba joogtu een, hadda kusoo laabato wadanka aada ayay wax badan ugu uga qabteen oo oo siyaasadda hadday ahaan lahayd hadday dhaqaalaha ahaan lahayd hadday caafimaadka ahaan lahayd si kastaba hadday waxbarashada ahaan lahayd aada ayay wax uga qabteen inta kale oo hadhay oo dadka aqoonta leh ee reer australia gaar ahaan australia waxaan u malaynayaa waxaan xasuustaa maalin aan soo dhaweynay safiiradda australia u fadhida soomaaliya kadib markay dhiibanaysa waraaqeeda wasaaradda arrimaha dibadda waxaan kusoo dhaweynay ilaa toddoba sideed qof baan u malaynayaa oo xilal ka kala haya dowladda federaalka ah marka waxaan leeyahay ka codsanaya waa jiraan dad kale oo adiga tiradaas usoo dhow oo ayaga laftigooda jaaliyadda kasoo jeeda jaaliyadda australia ay jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay jaaliyadda australia ha yimaadaan wadanka waxaa ka qabtaan waxna u qabtaan wadanka waxna khataraan hadda mashruucan hawshaan aan ka codsaday dowladda australia oo geela soomaalida meel kasta ay joogto waa waa qeyb waa inay ka qaataan sidii geelaas looga soo rari lahaa australia tobankan kun oo neef oo la rabo inay australia ay bilowda inay disho sidii loogu soo looga soo badbaadin lahaa oo loo keeni lahaa soomaaliya oo geelaas ay uga faa'iideysan lahayd xoola dhaqatada soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed uga faa'iideysan lahaayeen waxaan awoodi karnaa shacabka soomaaliyeed ee ama australia haada ama meel kasta haada gofundme inay meel kasta donat donation looga sameeyo oo loo aruuriyo lacagtii shipmentiga ama lagu soo rari lahaa maraakiibta gacmo wada jir ayay ku qabtaan waxaan leeyahay shacabka reer australia hormuud ha noqdaan maantay ha ka kacaan hana si loogu daydo oo shacabka kale ee dibadaha ee jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadaha jooga ay ugu daydaan waa mahadsantaa saadiq aada ayaa mahadsan tahay
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali